إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saaka waxay la wareegtay gacanku haynta deegaanka goofguduud ee gobolka baay ka gadaal weerar istishaadiye ku bilowday oo halka ay ka fulisay madax ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa lagu laayay weerar xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku qaaday hotel ku yaala magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhaawacmay qarax wasiirka waxbarashada dowladda federaalka lagula beegsaday gobolka gedo dowla caafimaad ayaa bahda xanaanada xoolaha waxaa loogu qabtay gobolka baayi wasiirka hore ee arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa waxa uu qoray buug uu ku xaqirayo dhulka iyo dadka soomaali galbeed ee etoobiya ay haysato geesta kalena anshaxumo badan oo ay ka muuqato gudoomiyaha aqalka sare ee dowladda federaalka ah ayaa waxa uu eedeyn u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka ah intaa waa qodobadii warku waaweyna dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
سرى الإحساس في شدو المباخر رفاح الشوق من ثغر المشاعر حنين الورد يلقاكم أريجا تحايا زينا الدار البشائر حللتم في القلوب أيا حضورا يفيض سناه من صوت المنابر نزلتم سيل أفراح حنون يضم الجمع في حضن الأزائر bishaaro bishaaro bishaaro hal abuurka maansada anigoon hareer marin haddii aan ku su'aalo waa adigaan hadlayno heeganka uun ku jire maxaa kaa hadlaysan harriq calaa jamrug haybintaada qabooji oo jawaabtan iga hoo haye waxa heegan igeliyee halkan aan ku sugayo haddaan kuu tilmaamo waa filim heer sarreeyo alkataa'ib habaysoo dadku uu hadal hayo ee miyaadan ka warhayn haa haddaan ku gartay waa qaybta saddexaad ee silsiladda laa marxaban bihim juskeedii labaad waana filim cajiib ah oo muxuu soo bandhigayaa sawir si hordhacah loo sii baahiyey oo filimka ogeysiiskiisa la socday waxaa ka muuqanayay meydad ciidamo itoobiyaan ah oo dhulka daadsan hub iyo gaadiidkooda filimka waxaa ku jira intaas iyo in ka badan waxaana ka sugaynaa mu'asasada alkataa'ib alkataa'ib alkataa'ib
رفيع الشأن ممدود الأواصر هنا قيم بناها القوم صرحا به تحلو نهايات المصائر رعى الله الكرام سعوا ببذل سخي النفس مثل البحر وافر به الآمال تجري نحو شط خط طليق الوجه يشتاق البواخر طليق الوجه يشتاق البواخر madax ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa lagu laayay weerar xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku qaaday hotel ku yaala magaalada muqdisho geesta kalena xarakada shabaabul mujaahidiin saaka waxay la wareegtay gacan ku-haynta deegaanka goofguduud ee gobolka baay ka gadaal weerar istishaadiye ku bilowday oo halkaa ay ka fulisay cabdifitaax maxamed qaasim ayaa wararkaasi la socday oo ka warramaya cabdulaahi haddaan ku horeyno weerarkii hotel eliit ee shalay galab soo bilowday waxa uu soo gaaray ilaa xalay saqdii dhexe halkaas oo ciidamo ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen faahfaahin ayaa kasoo baxaysa oo ku aadan khasaaraha waxaa halkaasi ku dhintay dad ku dhow labaatan oo isugu jira mas-uuliyiin saraakiil iyo ciidamo ilaa iyo xildhigan ayaa waxaa dhismaha hoteelka laga daadgureynayaa meydadka waxaana meydadka kasii horeeyey oo xalay oo dhan la qaadayey xubno kala duwan oo dhaawacyo ah qaar xarumaha meelo kamid a ee ku dhuuntay qaar derbiyada iska soo tuuray intaba cisbitaalka daarushifa iyo cisbitaalada kale ee ay gaarka u leedahay dowladda federaalk ah iyo kan turkida ee digfeer ayaa la dhigay dadka halkaasi ku dhintay qaarkood ayaa ka mid a wasaaradaha qaar waxay ka tirsan yihiin sirdoonka ama nabad sugidda dowladda federaalka ah qaar waxay u shaqeynayeen hay-adaha kale ee dowladda federaalka ah oo baarlamaanka iyo ee, garsoorku uu ka mid yahay xildhibaanka ee iskale hoteelka cabdulaahi maxamed nuur ayaa habeenkii xalay bartiisa facebook kusoo qoray hadal kooban oo uu ku sheegayo inuu ka badbaaday oo meesha uu ku jiray markii weerarku uu dhacayay laakiin dadka qaar ayaa hadalkaasi dhaliilay oo ku eedeynayay inuu naftiisa uun ee, ka hadlay balse uusan eh, ka waramin mas-uuliyiinta ee lagu dilay hoteelka isagu uu leeyahay dhacdadan waxaa ka hadlay xasan sheekh maxamuud madaxweynihii dowladda federaalka ah isaga oo sheegay inuu cambaareenayo waxa kale oo dadka ka hadlay ka mid ah cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu sheegay in weerarkan uu fashil ku yahay dowladda federaalka ah islamarkaana uu ka markhaati kacayo inay ku fashilantay ammaanka ee xildhibaan ka mid a baarlamaanka federaalka ah oo isna ka mid a dadka ka badbaaday ayaa waxa uu qabtay shir jaraa-id oo uu ku sheegay inay ku dhinteen labo nin oo dowladda federaalka ah ka tirsan laakiin haddana ee ay isagu walaalo u yihiin waxaana uu sheegay in mas-uuliyiin badan iyo meydad badan uu arkay laakiin uusan fursad u helin maadaama ee khasaare qaas u ah isagu uu soo gaaray waxaan joognaa hotel eliid hadda bannaankiisii Een, halkan waxaa ku dhintay dad dhallinyaro ah oo wasaaradaha ka shaqaynayay aniga khaasatan waxaa igaga dhintay laba wiil oo xaafadayda ahaa oo ninna aan adeer u ahaa midna ilmo adeer nahay labaduba xilligii duhurka een, bay iga soo tageen nin odaya meesha ku casumo oo isla isna isla xaafadda ahaa isagii waa badbaaday lug buu ka jabay daaqad buu ka dhacay labadii kale meydkoodiibaa hadda wuxuu ii saaran yahay gaarigan waa arrin naxdin badan meeshaan waxaa weeye dad badan baa kolley wax ku gaareen anugu aad uma sii fiirfiirin oo dhaawacyo iyo meedad badanba waa yaallaan laakiin khaasatan aniga qoys ahaan iyo iyo guri ahaanba labadan wiil gurigayga ka soo baxeen oo mid ka mida gurigeyla deganaa mid kalena waa wasaaradda gaashaandhigu ka shaqaynaya daahir cali warsame iyo raagaday mare marka cabdulaahi ee faahfaahin intaas ka badan ayaan isku dayi doonaa inaan dhegeystayaasha uga soo gudbinno ee, weerarkaas iyo ee, magacyada ee, dadka ee, ku dhintay Ee, dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saaka weerar culus kula jarmaadeen deegaanka goofgaduud oo duleedka baydhabo dhaca Ee, saad la socoto ee, baydhabo duleedkeeda waxaa ee, dhaca ee, labo goofgaduud horey waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ula wareegeen ee, deegaanka goofgaduud buurey halkaasoo ay ka carareen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee xabashadu ay soo tababarteen sidaa darteed ee goofguduudkan ee, waxay ku lahaayeen askartaas difaacyo waaweyn wuxuuna ka mid yahay ee, meelaha magaalada baydhabo ee ay ka ilaaliyaan etoobiyankana uu xooga saaro waana ee goofguduud shabeelow dagaal ayaa muddo kooban halkaasi ka socday taasi waxay keentay inay jabaan ciidamadaasi qof goobjoog ah oo magaciisa u qariyey sababo ammaan wuxuu inoo sheegay inuu indhihiisa ku arkay meydad aad u badan oo askartaasi ah oo daatay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo si rasmi ah ula wareegay xerada iyo deegaanka islamarkaana baaritaano ka sameynaya sidoo kale askartaasi ee hub ayay ka carareen ee kaasoo ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen waxna weerarkan uu ku soo aaday iyada oo afartan iyo sideedii saace lasoo dhaafay weeraro waaweyn ay ka dhaceen meelo kala duwan oo ka mid ah dalka sida ee, weerarkii ee elit hotel wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ayaa si diriq ah uga badbaaday weerar shalay ka dhacay gobolka gado oo ay la beegsatay xarakada shabaabul mujaahidiin wararka ka imaanaya gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ayaa ku waramaya in kolonyo uu la socday wasiirka waxbarashada dowladda federaalka cabdulaahi goodax barre maalintii shalay qarax lagula egtay qeybo ka mid ah gobolka gado kolonyada uu wasiirka hogaaminayay ayaa ku safrayey waddada xidhiidhisa degmooyinka doolow iyo beled xaawo waxaana lagu soo waramayaa in qaraxa uu si adag u haleelay gaari ka mid ah kolonyada khasaare ayaa ka dhashay qaraxa lala egtay kolonyada uu la socday wasiirka lamana oga inuu isagu saarnaa gaariga qaraxu haleelay safarka wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka ayaa u muuqday mid aad loo qarinayay hase ahaatee sirdoonka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka awood badan dowladda federaalka ayaa u muuqda mid ogaaday dhaqdhaqaaqa wasiirka intaasi kadib faahfaahin aan helnay waxa ay sheegaysaa in xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka qaraxaasi wasiirka arrimaha gudaha lala beegsaday ay ku dhaawacmeen xildhibaanada dhaawacyadu soo gaareen waxaa ka mid ah xildhibaan maxamuud cali magan xildhibaan cabdicasiis dhegaqool iyo xildhibaan cabdulqaadir siisi iyo cali kadiye oo ah madaxa nabad sugidda ee degmada luuq waxaa suuragala khasaaruhu in intaasi uu ka badan yahay sawirro laga soo qaaday gaariga qaraxu uu la kacay ayaa waxa ay muujinayeen in gaariga si xun waxyeelle ay u gaartay dowra caafimaad ayaa bahda xanaanada xoolaha waxaa loogu qabtay gobolka baay maxamed ismaaciille ayaa warkan inoo haya dowro caafimaad oo loo qabtay qaar ka mid ah dhakhaatiirta xanaanaha xoolaha oo ka kala yimid gobollada dalka ayaa waxay ka dhacday magaalada buulafulay ee wilaayada baay iyo bakool labaatan dhakhtar ayaa ka faa'iidaystay ayagoo ku qaatay cashiro ku saabsan xanaanaynta xoolaha daaweynta xoolaha iyo sidoo kale duruus sharci ah gunaanadka dowradan oo socotay muddo ku dhowaad toban maalmood ah ayaa waxaa ka soo qaybgalay culummo waxgarad mas-uuliyiin iyo dhakhaatiir kale dhakhaatiirta halkaasi ku sugnaa waxaa ka mid ah doctor xanafi wuxuuna kelimad wacyigelin ah u jeediyey dhakhaatiirta dowrada loo soo xiray baydariga asalka ee cilmiga aqoonta sideedaba ama caafimaad ha noqoto ama kiimika ha noqoto ama xayawaan ha noqoto cilmiga asalka waxaa iskale muslimiinta iskale awhaamtaan kale sheeka barale wey waa inaan xoolihii shilinta ka baabi'inno caafimaadka marka waxay keenaysaa cudurradan faafaya ee batay si looga hor tago ayaan u baranaynaa insha allahu tacaala ummadda u yeera aqoon-yahanada u yeera islaamkaasi wanaaggaasi amnigaas waxaa lagu helaya aan ka wada shaqayno sidoo kale madasha waxaa joogay waaliga wilaayada baay iyo bakool sheekh cabdulaahi maclin geedo wuxuuna u dardaarmay dhakhaatiirta dowradan qaadatay ugu horaan ilaahay subxana watacaala waanu mahadnaqaynaa maanta faa'iidadan iyo khayrkan iyo dadka muslimiinta ah runtii marka la fiiriyo guul weyn u ah gaar ahaan ummaddan muslimiinta ah dadkan muslimiinta ah ee qaaraddan degaayo marka la fiiriyo waxay dhahayaan boqolkiiba intaas waa xoololey oo reer baadiye ah macnaheeda boqolkiiba intaas waa beeraley nisbada ugu yar waa reer magaalka inkastoo hadda lasii waday dadkii dhan loo wado in meelahaas injiingadaha hoostood lagu kuuso macna dadka dad fakri soo kiciyey ma ahan dad roob la-aan ku dhacday ma ahan xoola la-aan sooma kicinin laakiin qorsho waay macnaha qaarna waxaa loo diray dibadaha loo diray qaarna waxaa loo diray marka xoolihii inta laga baabiyo sida hadda sheekha sheegaya xagga loo diray layaabna lama leh waa tii allah subxaana wa tacaala uu yidhi laa ya'lunakum khabaala wadduu maa canidtum wilaayada runtii ee wilaayada la dhex jooga keliya ma ahane waa wilaayada dhaqashada xoolaha marka la dhaho waa ugu badan waay macnaha bila istitnaa kuwo kale inay soo raacaan waa suuragal maadaama laba gobol isa saaran ay tahay waa sidaas waay macnaha marka insha allahu tacaala arrintaa inay maanta noo qabsooto aad baan ugu faraxsannahay inay cilmigii inaad kororsitiin oo dadka marka nin walba aad soo saartiin ardayda loo soo xiray dowradan ayaa ka hadlay waxay ka faa'iideen dowladda iida maasha allah si fiican dhacday macallimiin khayr allah siiye jaamacadeed heer jaamacadeeda dadkii wax la baraayay iyaga laftooda waxaa waaye dad ay wax u bilaabanaayeen dad dhulka laga soo qaaday maa dad ay wax u bilaabanaayeen oo dhammaystir u baahan ay ahaayeen casharada labaatanka ee hadda laidiin sheegay sidii loogu talagala loo qaatay waana loo fahmay waxaana laga garan karaa imtixaanka maalinkii la qaaday natiijadiisa ayaa laga garan karaa in maaragtay dowladda si fiican loo fahmay casharo diiniya oo ku saabsan siirooyin nabiga salawatullahi alayhi wasalaam taabiciintii taabicu taabiciintii wixii dhan casharaana waa qaadanay casharo tawxiida waa qaadanay maasha allah aad iyo aad waa dowro looga bogay ay ahayd ilaaha mahad leh alxamdulilah ilaahayga suurtageliyey amnigaas iyo nabadgelyadaasnana siiyey nabadna nagu keenay waxaan ka imaananaga gobolka bakool cirafkiisa marka meesha aan joognan hadda waa halkan ilaa intaas waa soo soconay dowradan ayaa ahayd mid ay dad badan ka faa'iideen oo ay ku jiraan dad soddon sano ka hor bartay cilmigan ee ah xanaanaynta xoolaha ahamiyadda gaar ahna leh xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u taagan horumarka bulshada soomaaliyeed ayaa mar kasta qabataa dowraad ay ka faa'iidaystaan qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirka hore arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa waxa uu qoray buug uu ku xaqirayo dhulka iyo dadka soomaali galbeed ee etoobiya ay haysato geesta kalena anshaxumo badan oo ay ka muuqato maxamed daahir calasowa ayaa ka warramaya qab iyo quursi ayuu ugu magacdaray buug uu qoray cabdi faarax juuxa wasiirkii arrimaha gudaha dowladda marna soo noqday wasiirka waxbarashada puntland buuggan waxa uu ka kooban yahay ku dhowaad saddex boqol oo bug waxaana uu ku soo qaatay sheekooyin kala duwan oo uu kaga hadlay noloshiisa tan iyo markii uu ka soo tegay miyiga una soo wareegay nolosha magaalooyinka qab iyo quursi ayaa hadalhayntiisu waxa ay si weyn kaga taagan tahay baraha bulshada waxaana dad kala jooga gudaha dalka iyo dibadda ay soo qorayaan qayb ka mid ah waxyaabo buuggiisa uu ku qoray ee uu ugu xadgudbay uguna gafay ummadda soomaaliyeed tusaale mar uu ka hadlayay dhulka soomaali galbeed cabdi faarax juxa waxa uu muujiyey wixii laga sheegi jiray oo ahaa inuu yahay siyaasi ka shidaal qaata una dhow etoobiya buugiisa waxa uu gebi ahaanba ku dafiray dhulka soomaali galbeed isagoo qeybo ka mida buugga ku sheegay in dhulkaasi uu yahay dhul saxaro ah oo ay ku muransan yihiin etoobiya iyo soomaaliya waxaana uu waxba kama jiraan ka soo qaaday halganadii kala duwanaa ee lagu baadigoobayay dhulkaasi kuwaasi oo lala galay xabashida etoobiya jaamac oo ah nin dalka dibaddiisa jooga oo akhristay buuggan uu qoray cabdi faarax juuxa ayaa isdul istaagaya sidaa cabdi uu ugu xadgudbay dhulka soomaali galbeed wuxuu muujiyey inuu yahay dhulkani dhul laysku haysto oo soomaalina aysan lahayn etoobiyana aysan lahayn uu yahay maxaan ku dhahay disputed area dhul laysku haysto wuxuu kale oo muujiyey dhulkan dagaaladii dhacahayey oo dhan waxba kama jiraan inay ahaayeen halgana oo loo soo maray dhulkan torteliba inaysan jirin hal mar baa waxaa isku qabsaday buu yidhi dagaalkii toddobiyo toddobaatankii baa waxaa isku eriyado isku qabsaday laba dowladood oo ayna oo walaalo ah oo ayna ahayn iyaguna inay ku dagaalamaan oo meeshan dad ku dhintay sababtoo meeshan waa meel saxaro oo meel wiil ku dhintaba ma aha buu kuleeyahay dhweydna puntland bu madaxweyne isaga sharaxay haddana waxaan umalin weli rajuu ka qabaa ummad soomaaliyeed oo maxaan ku dhahda toban milyan ah dhul ay degan tahay oo dhulkii jamhuuriyadda xorta ahayd ee soomaaliya ka bad iyo ballac weyn yuu xaqiray oo meesha ka saaro wuxuu ka dhigay dhul la isku haysto oo xukuumaddii mingista xaylamaryan iyo tiisiyaad bare ay isku qabsadeen wuxuu kale oo inkiray oo uu meesha ka saaray halgamadii kala dambeeyey ee lixdankii markii jamhuuriyaddii soomaaliya ay xurriyadda qaadatay dalkan wuxuu ka dhigay waxba kama jiraan laba dowladood oo walaalo ah oo maxaanku idhaahdaayto soomaaliya iyo etoobiya ah oo aan mudnayn in ay dad isaga dilaan halkaas ayaa ku dagaalamay buu yidhi cabdifaarax juxa mar uu ka hadlayo noloshiisa waxa uu buugga ku qoray erayo uu ku marin habaabinayo dhallinyarada isagoo dhiirigelinaya sinada waxaana uu ku sheegay in gogol sharci dara ah uu la wadaagay haween jirkooda ka ganacsada oo u dhashay etoobiya si kastaba ha aatee cabdifaarax juxa iyo siyaasiyiin la mid ah ayaa waayahan dambe ku dhiiranayay qoraallo iyo hadallo gaf ku ah ummadda soomaaliyeed waxaana in badan ay muujisteen inay daacad u yihiin shisheeyaha si gaar ah etoobiya gudoomiyaha aqalka sare ee dowladda federaalk ayaa eedeyn waxa uu jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk ah cabdi xaashi cabdulaahi oo saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho wuxuu sheegay in madaxweynuhu uu xeerkooda ku tuntay
waxaan dhegaystay hadaljeedintii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka horjeediyey fadhiga guud ee golaha shacabka hadaljeedinta madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku sheegay waajibaadka madaxweynaha jamhuuriyadda saaran kan ugu muhiimsan inuu yahay ilaalinta dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka u yahay hase yeeshee isla gudbadiisa dhexdeeda wuxuu si la yaab leh ugu xadgudbay dastuurka dalka haddaba hadaljeedintiisa waxaan ka soo qaatay dhowr weedhood oo gaf ku ah sharci kow madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shaacabku waa aasaaska nidaamka dowladnimadeenna dowladnimadeenuna waa golaha shacabka halkaas waxaad ka arkaysaan madaxweynihii sharcigii oo dhan inuu tuuray oo golaha shacabku haddee waxa weeye ma aha ma aha dowladnimadeenna ma aha waa aqal ka mida baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa doonaya in xilka uu kororsado iminkana wuxuu ku maqan yahay magaalada dhuusamareeb halkaas oo lagu wado inay ku kulmaan asiga iyo madaxda maamul goboleedyadu waxaa soo badanaya dadka ay ismucaaradayaan waxaana sida muuqata ay kala tageen amaba kala dhaqaaqeen gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo iminka codkiisa aad maqlayseen farmaajo ayaa waxa uu doonaya in xilka uu kororsado laakiinse shisheeyaha dowladda federaalk soo dhisay iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa arrintaasi ka soo horjeeda warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saaku waa inaga intaa